haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya casho ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qaba dhambaalka ugu horeeya dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waa tahaniyad waxaana halkan ka diraya yonis maxamed ismaaciil bogba ayuu ku magac dheeryahay ciise aweys xaaji c r samar ayuu ku magac dheeryahay iyo asad maxamed cabdi maxamed cabdey suuley baa la yiri iyo axmed maxamed muuse shiino mahad ciise ziya iyo cabdiraxmaan aadan salaad iyo aadan aweys faarax iyo cali xasan cali iyo xasan maxamed muuse baraawe baa la yiri iyo caaisho cabdulqaadir axmed iyo faadumo maxamed faarax iyo hooyo khadiijo cali cadow hooyo bahajo cumar shukri iyo cumar faarax maxamed iyo maxamed xasan nuur kafiifo baa la yiri iyo deeqo aadan nuur waxaa kaloo dhambaalka ku jirta hooyo luley iyo jaylaani iyo abe daahir ziya cismaan zaynab saalax maxamed iyo bashiir cali daahir caanaboore iyo cabde aadan nuur dhambaalka waa laga buuxaa balan sii wada intaan kari karo iyo axmed aadan nuur iyo maxamed ibraahim amoore shukri cali daahir cabdulqaadir maxamed iimaan shukri abuukar qoorgaab maxamed mukhtaar cabdulle iyo iisho faarax macow iyo cali maxamed warsame dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duubanaya tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda ciise daahir ziya baa la yiri iyo saciido aadan nuur oo ku aqalgalay caasimadda hirshabeelle ee jowhar baa la yiri gaar ahaan xaafadda kulmis ducada waa xaggiina baa la yiri arooskaasi allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkana waxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo xaaji iyobarow hooyo nuurto xaaji iyobarow aabe ibraahim axmed iyobarow iyo xaaskiisa koos cusbaan iyo carruurtooda maxamed axmed iibarow iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xaliimo maxamed axmed iibarow iyo carruurteeda axmed ibraahim iyobarow iyo xaaskiisa iyo carruurtooda cabdi qoorey xaaskiisa iyo carruurtooda iyo siciide islaweyn zaare islaweyn faa'iise islaweyn dhammaan dadkaasna waxay hambali u dirayaan suheeb maxamed mukhtaar iyo sagal daahir xaaji xasan oo bishan sagaal iyo tobankeedii meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay dalka ingiriiska lester waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenahay allaha ka dhigo arooskaasi kii ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo ee bana u kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee aan idiin haynana waa heesta halkudhageedu yahay aan wada dhammayno waxaa wada qaadaya cumar xasan rooraaye iyo khadra daahir
بلاها البدن درتك لا تقوم بدن وباح كلا بلاها البدن تلك مش قربا بيوت ودغباني نبكيو عيارتنا بابل سولير شوي شوي رسماي
waa tahay codadka khadra daahir iyo rowraaye intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale ibraahimo dhambaalkana waxaa noo soo diray hooyo siciido sheekh aadan iyo hindiyo dhaqane iyo ibraahim maxamed diirow iyo maxamed aadan cadow iyo macalin saciid yuusuf ibraahim isaaq dhurey iyo aadan kuulow ibraahim jacfar maxamuud macalin iyo bilow maxamuud macalin xasan cali sheekh maxamed macalin cabdi iyo yasmiin ibraahim cabdiraxmaan cali imaan salaamo maxamed cabdulaahi cabdicasiis maxamuud cabaas liibaan aadan xasan iyo dhammaan asxaabta waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan faadimo xuseen aadan iyo xuseen maxamed xasan oo gabar ugu dhalatay tulada daarusalaam ee gobolka jubbada hoose gabadhaas oo loo bixiyey najma xuseen waxaan leenahay najma soo weyna u noqotii waalidkee dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta dhammaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray ciise aweys xaaji c r n ayuu ku magac dheer yahay asad maxamed cabdi maxamed caday suuley axmed maxamed muudey shiino mahad ciise ziye cabdiraxmaan aadan salaad iyo aadan aweys faarax iyo cali xasan cali iyo xasan maxamed muuse baraawe iyo caaisha cabdulqaadir axmed iyo faadimo maxamed faarax hooyo khadiijo cali cadow iyo bahjo cumar shukri iyo cumar faarax maxamed iyo maxamed xasan nuur wuxuu ku magac dheeryahay khaliifow mise waa inaayihiisa waa maxamed xasan nuur khaliifow waayahay deeqa aadan nuur iyo hooyo luuley jaylaani iyo aabe daahir ziye cusmaan iyo saynab saalax maxamed iyo bashiir cali daahir caanaboore cadde aadan nuur iyo axmed aadan nuur iyo maxamed ibraahim amoore iyo shukri cali daahir iyo cabdulqaadir maxamed imaan iyo shukri abukar qoorgaab iyo maxamed mukhtaar cabdulle iyo iisho faarax macow iyo cali maxamed warsame dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay tahaniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda ciise daahir ziye iyo saciido aadan nuur oo ku aqalgalay caasimadda hirshabeelle ee jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis ducada waa xaggiina baa layiri arooskiina allaha ka dhiga midkii loo ay ayaan leenahay ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caano aamiin dhambaalkan waxaa uu noogu yimid jaamac moxamed xirsi iyo qadar awjaamac meeyarka magaalada daroor
jimcaale ibraahim sraad iyo waxay yidhahdeen mubaarak cumar muuse gelin iyo suxufi yuusuf cabdi xudey cabdicasiis ismaaciil ibraahim waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad farxad leh gaarsiiyaan cabdisamed ibraahim sraad iyo hibaaq jaamac madadaal oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada daroor ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo meerkaasi mid idin horseeda guur qeyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay markana dhegeystayaal waxaan idiin soo xuleynaa heesal kudhigeedu yahay basra waxaa qaadaya fanaanka siciid xasan siciid tom
ee barashada hadiya mugta igu abuurte masray barashada hadiye mugta igu abuurte aniguna hadalka sii hibadin runta lagama beehire aniguna hadalka sii hibadin runta lagama beehire aniguna hadalka sii hibadin runta lagama beehire aniguna hadalka sii hibadin runta lagama beehire aboqol yowga caashaqa na ahla baalaanbalaya boqol yowga caashaqa na ahla baalaanbalaya maka baana doona mise waanu baahabiya maka baana doona mise waanu baahabiya
waa tahay inaad u bogteen ayaan filayaa heestaasi ibraahim bal dhinacii dhambaalada mar kale ku noqo waxaa dhambaal uu noogu yimid hooyo saciido sheekh aadan hindiyo dhaqane ibraahim maxamed yarow maxamed aadan cadow macalin saciid yuusuf iyo ibraahim isaaq dhurey iyo aadan kurow ibraahim iyo jacfar maxamuud macalin iyo bilow maxamuud macalin iyo xasan cali sheekh iyo maxamed macalin cabdi iyo yaasiin ibraahim cabdiraxmaan cali imaan salaamo maxamed cabdulaahi iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan injineerka iyo liibaan aadan xasan waxaana ay dhammaantood halkan ka hambalyaynayaan faadumo xuseen aadan iyo xuseen maxamed xasan oo gabar igu dhalatay tuulada daarsalaam ee gobolka jubbada hoose ay leeyihiin allah ka dhigatiisoo weynaata gabadhaas uu loo bixiyey najma xuseen dhammaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray cismaan baariyow xasan iyo khayrto baariyow xasan iyo taaja baariyow xasan iyo safiya baariyow xasan iyo nasrudiin abuukar xasan cabdinaasir jacfar sheekh iyo yunis isxaaq aadan iyo cabdulqaadir maxamed aadan iyo yuusuf maxamed abuukar iyo cabdilfataax cidruus xuseen iyo hooye xabiibo isaaq maxamed dhammaan asxaabtan aan soo sheegnay oo dhan baa la yiri halkan ay dhambaalkan ku wada qoran waxay taani dhalasho wada u marinayaan maxamed baariyow xasan iyo saba abuukar xasan oo dhowaan gabar ay ugu dhalatay degaanka cawjabe maaliyo degaanka waa degaanka cawjaba ee gobolka shabeellaha hoose marka waa cawjaba waa degaan igu cusub gobolka shabeellaha hoose ku yaala waxaan leenaha bay yidhaahdeen gabadhaasi soo barbaaroo noqo tii anfacda waalidkeed dalkeeda iyo diinteeda baa layidhi annaguna waxaan leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu u haynana waa heesta halkudhageedu yahay ladan waxaa qaadaya fanaanka xuseen mayraale
waxaa dhambaal uu nooga yimid hooyo salaado maxamed maxamed iyo hooyo calaso muumin iyo hooyo shiriyo maxamed hooyo axado maxamed iyo hooyo qaali maxamed iyo hooyo nuuriyo xuseen hooyo deeqo axmed xuseen hooyo hibo xasan nasteexo maxamed diiriye farxiye maxamed diiriye rashka maxamed diiriye faadumo maxamed diiriye iyo rayaan cali maxamed akraam cali maxamed iyo ayman cali maxamed foos maxamed aadan gaaran yuusuf faarax iyo caasiyo yuusuf faarax waxaana ay dhammaantood taanid gaarsiinayaan aabe cabdi maxamed maxamed salaad iyo hooyo deeqo axmed xuseen oo gabar ugu dhalatay beled xaawo gobolka gado waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhigo tii soo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta heesta afraad een dhegeystayaashan usoo qabanayno waa cuddoon waxaa qaadaya cabdihani xaashi
sideedaba cuddooney casarkan isfaraniyo caawadana joogaba sideedaba cuddooney casarkan isfaraniyo caawadana joogaba alfigisaudugana naftu aye ay ku ciidiyeen caqliga cajadiso waxa tahay cir hoor iyo ubax anfacayo cirifyada hareera xafeedii ka hayso carfigiisa udugana naftu aye ay ku ceedeen haddaan ceeri gaabiyo ama caabud waqtago xidigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaa dhammaantiin meel kastoo joogtaan aan idin leenahay nabadgelyo sideedaba cuddooney casarkan isbaraniyo caawadana joogaba caqliga cajabiso waxa tahay cir hoor iyo ubax anfacayo cirifyada hareera cafeedii ka hayso carfigiisa udugana naftu aye ay ku ceediyeen caqliga cajadiso waxa tahay cir hoor iyo ubax anfacayo cirifyada hareera cafeedii ka hayso carfigiisa udugana naftu aye ay ku ceediyeen haddaan ceeri gaabiyo ama caabud waqtago xidigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro calafkuna adoo helay waana cadilmadeen cadilmahadeen haddaan ceeri gaabiyo ama caabud waqtago xidigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro calafkuna adoo helay waana cadilmahadeen yaa ku xaano sinan caadi jecelo ciddii aad la jeertahay sharaf kugu cadeeyeen alla ku caloolsami rabbi ceebta ka dhowr oo ciil kuma bado adigaa ku caano sinaan caadil jecelo ciddii aad la jaartahay sharaf kugu cadeeye lanna ku caloolsamee rabbi ceebta ka dhow heestaasina dhegaystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiiyeen daanduray iyo caashucuud waxaa sidoo kale ay ugu dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a oo idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa naga caawiyay ismaaciil xuseen farjar tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo Qalbigaygu kuma jaro calafkuna aduu helay waana cabdi mahadin Cabdi mahadin sideedaba cudooni caqligaaga wacaniyo samir samir